gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada cabton ee dalka south africa halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey gudoomiyaha markii uu gaaray isaga iyo wafdigiisa cabdulaahi ibraahim dasar ayaa warkan halkaa ka soo diray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa uu gaaray magaalada cabton ee dalka koonfur afrika wafdiga gudoomiyaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada cabton kusoo dhoweeyay jaariyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalo xeebeedka cabton ee safiirka soomaaliya u fadhiya south africa jamaal maxamed barrow mudan gudoomiye kusoo dhowaaw magaalada cape town iyo jaaliyadda cape town waxaan aad uga faraxsanahay inaad cape town soo booqato maanta soo dhawaata gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa loo gelbiyey hoteelkoodii halkaasoo uu gudoomiyuhu warbixin kooban ku siiyey warbaahinta soomaalida saacadda safiir aad iyo aad waa mahadsantahay adiga iyo jaaliyadda inteeda kale ee na soo dhowaysay halkaa waxaan u soo gaarnay inaan la kulanno jaaliyadda soomaaliyeed si aan uga warbixinno xaaladda dalka hadda uu marayo ayagana aan uga dhegaysanno xaaladooda iyo horumarka ay sameeyeen ee waddankan koonfur africa oo ay ku nool yihiin isla markaasna aan u dhegaysanno ra'yigooda maadaama aan nahay golihii shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si wixii jaaliyadda ay dareemayaan hadday horumar tahay iyo haddii kaleba aan ula tagno baarlamaanka runtii haddii alla idmo muddada halkaan aan joogno waxaan la kulmi doonnaa si gaargaar aan ula kulmi doonnaa qof kasta oo jaaliyadda ka mid ah oo runtii dareenkiisa uu yahay in uu u gudbiyo waddanka fikirkiisa iyo caqligiisa iyo sidii loo horumarin lahaa soomaaliya maanta meesha ay joogto loogu dhaqaajin lahaa aad iyo aad u mahadsantiin saxaafadda ayagana waa u mahad celinaynaa oo mar walba ayagana diyaara inay bulshada soomaaliyeed u gudbiyaan wax kastoo jira
gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay kulan la yeelan doonaan jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada cabton ee dalka koonfur afrika si uu gudoomiyuhu u dhagaysto baahiyaha kala duwan ay qabaan jaaliyadda soomaaliyeed cabdulaahi ibraahim dasar warbaahinta qaranka soomaaliya cape town koonfur afrika